Tababarkan waliba ku faa'iidaysan doona ilaa iyo konton qof oo ku shaqal dareera hay'ado maamulka iyo han caalamiga ah kaasaytiyo markii horeba diiradda laga saaraya muhiimadda wada shaqaynta hay'ado iyo sidii yeeta in lagu ka hortago karo masiibooyinka dhiyawa Faysal Cali Sheekh Maxamed ahna gudoomiyaha hay'adda keedka raashinka Somaliland iyo ku qaybgalayaalka tababarka Kabori xoojiyo ka wada shaqaynta iyo afkaaro Fayla Kabiir Yanga intii tababarka dareeraa tababarkani runtii mid muddo soo socday gebagabadiisii weeye juun sanadkii hore ayuu bilaabmay baan filayaa ilaa wakhtigaana wuu soo socday ilaa kii lixaad weeye baan filayaa gebagabadiisii oynu maanta kusoo gebagabaynayno wax fara badanna runtii aan filayo in laga faa'iidaystay oo ka qaybgalayaasha hadday tahay shaqaalihi hay-adda narford iyo kuwa lookalka ah lahafayooko nagaad haddii ilaahay badankeeda kuu leeyahay hay-adaha kale ee kala duwan iyo kuwo kale oo meelo kala duwan ka kala yimid iyo kuwa internationalka aba staafkoodiiba runtii ay kasoo wada qayb galeen marka aada iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa ujeedada u weynna waxa weeye in laysla jaan qaado oo aqoontii ama hay-ada dowladeed ha laga shaqeeyo ama hay-ada international ama kuwa loo kalaha laga shaqeeya in hawsheennu ay isla jaan qaado oo ay noqoto maadaama ummad qura uun aynu u wada adeegayno dhammaanteen inaynu meel qoloba aanay dhinac waxu arag ama qaababka loo maamulayo ama qaababka loo maraya modeliskeedu inay isku mid ay noqdaan oo aynu wada jaan qaadno oo qoloba aanay dhinac kaga dhufanin tababarada la siinayo ama communitiga ama inaga lafteennuba aynu qaadanaynaaba inay noqdaan kuwa isu dhow siyaasadaha dawliga ah iyo iyo hay-adaheennuna ay isku sii dhowaadaan oo isku xidhmaanayo wax badan ay ka ogaadaan siyaabaha dowlad ahaan loo shaqaynaya lafteedii aad bay muhiim u tahay imika muddaanu anagu ka shaqaynayna xagga disaasterka hay-adda qaranka u qaabilsan baanu nahay national disaasterka iyo kaydka raashinka qaranka howlo fara badan baanu runtii qaranka ayaanu ka qabanaa oo ay ka mid tahay gurmadada asasmanada ama xogaha xog ururinta dalka iyo inaanu baahino hadba xaaladda saddex biloodle lix biloodle sanadle xaaladda uu dalku uu ku jiro taas baana markaa hay-adaha dawliga ah iyo kuwa internationalka iyo kuwa localkiiba ay ku shaqeeyaan oo aanu u gudbinaa oo ay mashaariic ama ku raadsadaan ama ay wax ugu shaqeeyaan marka waxay u baahan tahay inay iswaafaqdo qaabka aynu u gurmanayno iyo sida aynu uga shaqaynayno bulshadeenna waana inaynu runtii hal abuur yeelanaa oo aynaan emergency uun ku jirin mar walba tababarku iyo weliba uu seeyaa kii liixaad oo loonqabada hay-ado dowliga iyo hay-ado caalamiga siyo bulshadan ka adeegana